لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي أفرتن يا صدحات kitaabka altadhiib fi adilati matni algaayati waltaqriib waxaynu ku soo jirnay kitaabu nikaax gebagabadiis waxaa inoo dembeeyey nafaqaadka waalidka nafaqadiisa awlaadda nafaqadooda addoommada iyo bahaa-imta nafaqadooda darsiga horaa kusoo qaadan halkaana waxaa laga hadlayaa zawjada ama xaaska ninka nafaqadeeda iyo biilkeeda iyo ragga noocyada dabaqaadka ay kala yihiin wa nafaqatu zawjati zawjada waa xaaska nafaqadeedu zawjadii almumakinati makanisay min nafsihaa nafteeda makanisadoo zawjkeeda iyo ninkeeda u ogolaatay nafaqadeedu waajibatun nafaqadaasi waa waajib biilkaas xaas mudiicaa oo hadday tahay ninkeedii ogol inuu biilo waa ku waajib wahiya nafaqadaasina muqadaratun waa mid la qadaray isku leebal maaha dadku iyo raggu dabaqaad bay noqonayaan qofba inta nafaqada iyo biilka uu bixinayo waay qaala allahu tacaala alrijaalu raggu qawaamuuna waa kuwa qumitaan badan cala annisaai dumarka iyagaa u qumitaan badan danahooda in badanoo ka mid ahaya raggu waa bimaa bisababi maa fadala allahu ilaahay fadilay bacdahum barkood oo raggii calaa bacdin barka kale iyo wa bimaa shay anfaquu raggu ay bixinayaan min amwaalihim xoolahooda ay ka dhiibayaan waxay kaloo raggu ku fadilan yihiin waxay shaqaysteen oo kasbeen bay bixinayaan oo iyagaa caruurtii biilaya kiradii bixinaya dharkii bixinaya biilkii kala bixinaya iyo wixii la mid ah marka arrijaalu qawaamuuna waa kuwo u qumitaan badan maaha qawaamadaasi mid maaragtay ku amartaaglayn dumarkii lagu amartaagleynayo ama lagu kibrayo ama dictatory lagu noqonayo ama la dhibaateynayo waa qawaamo oo mas-uuliyadeed wey mas-uuliyadaasaa saaran wey howlahaasaa u yaalla wey waay faqad dallat ilaayatu aayaddan waxay tustay calaa ana azawja zawjku waa ninka xaaska ninka abagabadha weeye zawjku huwa almas-uulu inuu yahay kan mas-uulka ah lana su-aalaya can nafaqati isagaa ka mas-uula nafaqada iyo biilka wfii xadiidi jaabirin radi allaahu canhu xadiidka adawiili dheeraa cinda muslimna ahaaday saxiixu muslimka kun laba boqol toban iyo sideed lambarkiisu yahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fataquu llaha ilaahay ka yaaba raggiyow fi nisaai dumarka war dumarka ilaahay kaga baqa fa inakum raggiyow idinku akhadtumuuhunna dumarkan waa qaadateen biamaanat illaahi ilaahay ammaanadiisa kusoo qaadateen ajnabi baa marka hore kala ahaydeen ilaahay ammaanadiis ayay xeradiina kusoo galeen wastaxlaltum waa xallishateen oo waa banaysateen furuujahunna fardiyaashooda dumarka bikelimat illaahi ilaahay kelimadiisa qabuul iyo ijaab ijaab iyo qabuul waa kuu guuriyey fulaana bintu fulaan meherkeedu intaa yahay anna waa aqbalay guurkii iyo meherkii haa heblaayo hebel hebel saasaa macnaha kelimadda ilaahay baa iskugu xalaalowday guurkiina marka wax la guuranaya waa in la saxo oo cid taqaanaa ay guurka maamusho qofka wax isku guuranaya axkaamtii iyo masaa-ishii garanaya waa inuu yahay ilaa qeybaha ka imaanaya kala duwan dad wada jooga dad maqan dad qaar jooga qaar maqan yahay kuwo wax soo wakiishay waxaasoo dhan baa meesha imaanaya ayb ilaahay kelimadiisaas ayaa ku xalaalsateen walakum raggiyow idinka waxaa leedihiin calayhina dumarka dusheeda ku leedihiin allaa yudi'na inaysan ku istaajin furushakum gogashiinna axaddan qof inaysan ku istaajin axadkaasoo takrahuna aad dhibsanaysaan ninku cidou diidan yahay dhibsanayo in gogashiisa masalihiisa iyo sijaayadiisa iyo sariirtiisa ay ku fariiso uu cidtaas uu dhibsanayo kusoo fadhiisato oo gabadhu soo geliso guriga oo gogashii khaaska u ahayd nin uu dhibsanayo ku fadhiisto fadhiga haddii la diiday wixii kalena kasii daran jiifkii iyo inuu seexdee taas dumarka xaq ugu leedihiin inay ilaaliyaan fain facalna hadday sameeyaan daalika arrinkaas dumarkii fadribuuhunna idbiya darban idbin oo kayra mubarixin garaaca waxa weeye garaaco waa hadduu faa'iido keenayo haddii intay wax isku dhuftaan faa'iido darro keenayo reerkiiba kale tegayo dhibaataya mushkilo kale ka dhalanayso waxba ma soo kordhin garaac iyagana aan dhib gaarsiina wey waa la iska dilay maaha waa la jebiyey maaha dhiig baa laga keenay maaha barar baa gaaray maaha wax sahlan weeye qofka xurmada leh waxaa idbin ugu filan haddiiba gacanta loo taago bes isan waxba ku dhicin anaa intaa in wax lagugu dhuftaa mudataa bay ka dhiganta qofkaan gacanta taagay xataa ayaysan ku dhicin bes waxa weeye maro faraqeed iyo caday iyo wax sahlan weeyaan waana inuu faa'iido soo kordhinayo inuu iska daayaan u fiican way bannaan tahay wey garaacda waa khasab iyo waa sunna iyo waa waajib iyo ma aha way bannaan tahay wey walahunna garaaca dumarka la iska dili jiray taas ma bannaana ee dhibaatada watay walahunna waxaa u ahaaday dumarkuna waxay leeyihiin calaykum raggiiow dushiina ay ku leeyihiin risquhunna biilkooda wa kiswatuhunna aradbaxooda bil marashadooda wey waay masruuf iyo marasho bay dhahaan waa waxa weye waa biilkii iyo marashadii waa dharkii bilmacruufi waana si wanaagsan macruuf sida ninku awoodo saa weeyaan waqad taragtu waxaan tegey baa nebigu yidhi fiikum dhexdiinna waxaan uga tegey ma daydiyey maa shay lan tadiluu aydnaan dhumayn bacdahu isaga dabadi anigu haddaan dhinto idinka tago shay baan idinkaga tegey shaygaa aan idinkaga tegey ma dhumaysaan isaga dabadi inis in ictasamtum bih haddaa ku dhegtaan oo qabsataan shaygaan idinka tegey haddaa qabsataan gadaashay dhumi maysaan kitaab allaahi baan idinkaga tegey ilaahay kitaabkiisa qaalisan ah ilaahay ummadda muslimiinta fahansiiya waxa ku jira inay isku xukumi karaan taa inay isku xukumaan qiimeeyaan ilaahay baa qiimeeye tacdiimiyaan oo weyneeyaan bartaan dadka baraan ku dhaqmaan majaalisa lagu hayo yimaadaan kitaabka ilahay baa idinkaga tegey riwaayo kalaa dhahaysa iyo ahlu beytkayga kitaabka ilaahay iyo citradayda ahlu beytkaygaan idinkaga tegey waay wa min almacruufi marka sida macruufka macruufka la dhaqmaa la yihi dumarkii biilka iyo dharka u siiya macruufka waxaa ka mid a an yudcimahaa inuu gabadha quudiyo mimaa kii uu ka biilo wax ka siiyo yaakulu amhaaluhaa gabadhan kuwa la midkaa ay cunaan cunada gabadhan oo kale kuwa la midkaa la siiyo ninku ha siiyo oo min ahlilbeledi magaalada dadka ku nool ehelkeeda gabadhahan gabadhay la mid taha oo kale waxa ay qaataan ama ay cunaan oo kale waa inay uu siiyo waa macruuf wayulbisahaa inuu u xiro mimaa yalbasna waxay xidhaan gabdhaha la midkaa labisyada ay qaataan oo kale ee sharafsan waa inuu siiyo wandur xaashiyada lambarka intaa fiiri wuxuu yidhi oo halkaa kusii daray nafaqadu waa muqadarasoo lama dhihin fain kaana zawju ninka gabadha qaba hadduu yahay muusiran mid hodan ah tanaad baa la dhahaa tanaad fa muddaani waaga hore bilku waa kala socnaa gabadha raashinkeeda waxay leey intaa karsan lahayd oo taas bariiskaadii burkaadii raashinkaadii qamadigaadii kadaa fulaankaadii waxeedii raashinkeeda waa loo miisaya wax wada karsanaya iyo hadii la doonto khasab maaha marka hadduu nin hodana yahay gabadhiina raashinkeeda gaar loo siinayo laba mud buu bixin oo min qaalibi quutihaa waaye quudkeeda kan qaalibka ah quutulqaalib baa la yihahda min qaalibi quutiha maxaa looga jeedaa min qaalibi maa yuqtaatu bihi gabadhaas waxa la quuto kan qaalibkiisa maa yaqtaatu bihi dheh maa yaqtaatu bihi amhaaluha iyada lamidkeed waxay quutaan oo kale raashinka iyagoo kale loo keeno buu siinaya laba mud buu keeno waa laba kombo labada mud laba kombo isku kiilo waaye ama wax yaraa dheer sacab oo kale ah cuno qalalan mayaa la siinayaa gabadha maya wayajibu waxaa waajibay min aludmi iidaanka iyo walkiswata aradbaxa iyo qudaarta iyo hilibka maa jarad bihi lcaadatu caadadu waxay ku dareedhay caadada meesha waxa laga isticmaalo baa loogu daraya qudaarta waxa laga isticmaalo hilibka waxa laga isticmaalo iidaanka waxa laga isticmaalo fasaladu isku mid maaha afarta guu iyo dayr iyo diraac iyo xagaa midba waxbaa la isticmaalay midbaa caana la helaya midbaa subag la helaa midbaa saliid la isticmaalaya midbaa hilib la helaya midbaa qudaarta soo baxda waqti waa kala duduwan yahay hadba caadadu waxay ku dareedhay wey ninkaas hadduu yahay nin hanti haysa wakaas wain kaana hadduu yahay mucsiran mid mucsiro caydh ah aan wax badan haysan famudun hal mud buu bixinaya ninkii kale barkiis ninkii hore intuu baxsha barkeed min qaalibi quutilbeledi magaalada quudkeeda kan qaalibka ah waay iyo wamaa buu bixinayaa ya'tadimu bihi ay wax ku iidaantaan almucsiruuna kuwa mucsiriintaayo aan waxba haysan waxay wax ku iidaantaanna waa bixinaya oo wayagsuunahu ay xidhaan waay waxay huwadaanoo xidhaan dharka ay qaataan dadka dad baa dhar qaaliga gadanaya tanaad ah dadna waa mucsiriin nooca isagu uu yahay dharka ay xidhaan isagoo kale bixin karo iyo raashinka ay isticmaalaan oo kale weeyaan beriiskiiba hadduu doono kale lambaraa moogta marka waa kala qaalisan yahay magacyuu kale leeyahay ayb waxaa lagu dhahayaa kan waa waa nooc hebel waa xamsi mid kale magac kaloo leeyahay isna qaaliya basmati baa la dhahaa ha mid kale waa iska caadi layballada dadka qaar baa nooca u qaaliga iska isticmaali karaa qaarna kan kale isticmaali karaa soo ma sidaasoo kale wey waay raashinka dadka isagoo kaleayoo aan wax badan haysan ay baxshaan iyo dharka ay xidhaan ku labisaan oo kalea laga rabaa la dhihi maayo adoo mucsira qolada u sarraysa dabaqada u sarraysa waxay bixisaa biil lagugu leeyahay lama dhahayo wain kaana hadduu yahay mutawasidan nin caydh ah aan wax yar haysa iyo nin tanaad ah hodana maxaa u dhexeeya mutawasid nin dhexdhexaad ah fa muddun wa nisfun buu bixinaya kii hore laba mud bu aha moogta kii hoosana hal mud kii hore mudkas mud iyo bar kanna bar buu dheeryahay kiina mud buu ka yaryahay hore mud iyo bar waay wa min aludmi iidaamka iyo walkiswati aradbaxa na alwasad weeyaan waa dhexdhexaad qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi liyunfiq ha bixiyo duu sacatin sac iyo waa sac ahaan midu saaxiiba min sacatihi wuscigiisa wax ka bixiyo ninkii ilaahay wuxuu dhiibay waman qudira calayhi risquhu qofkii lagu ciriiriyeyna falyunfiq waxa ka bixiyo mima kii aataahu llahu ilaahay isaga siiyey laa yukalifu allahu nafsan ilaahay nafna ma shaqeeyo kumana takliifiyo ilaa maa aataahaa ilaahay wuxuu u dhiibo siiye mooyaane sayajcalu allahu ilaahayna wuxuu yeeli doonaa bacda cusrin cusri iyo wax la-aan dabadeed yusran fudayd iyo hanti qofkaana hadda waxaysan ilaahay culayska bacdi yusri buu gaarsiinayaa wuu ka baxayaa lama dhalan ilaahay u qadaro warawaa abu daawuud can mucaawiyata alqushayriyi radi allahu canhu qaal ataytu rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam nebi moxamed baanu imid faqultu waxaan idhi maa taquulu fii nisaa'ina nebi allow dumaradayada maxaa ka leeda wax nooga sheeg qaala neb wuxuu yidhi adcimuuhuna quudiya mima taakuluuna waxaa cuntaan wax ka siiya waksuuhunna huwiya oo ugu aratira mima taktasuuna waxaad ku labisataan walaa tadribuuhunna gabdhaha garaacinina ha dilinina walaa tuqabixuuhunna ha qubxiyeynina wejigaa gubay iyo wejigaa xumaa iyo wejigaa saa noqoy iyo hadh macnaha hadallada ha dhihnina waaye haadaa ifham haada sidaa horta garo walilcurfi curfiga iyo caadada meesha ka jidhana aharun kabiirun raad weyn baa ugu ahaaday fii taxdiidi nafaqati nafaqada iyo biilka xadididdeeda iyo qorshaynteeda xasba zamaani walmakaani walaxwaal iyadoo lagu beesgarayn lagu qiimeynayo waktiga iyo makaanka iyo axwaashaadba say tahay waaye ayb magaalooyinka kala biil qaalisan kala waaweyn kala wax qaalisan miyey magaalada kala duwan waa saasoo kale waktiyadaa kala duwan waxa weeyaan wahada kulluhu arrinkaasoo dhan idaa lam takun waayahay gabadhu markaysan ahaan weeye musaakinatan lizawjin ninka mid macnaha la degan oo wata- wata'kul macahu maciisan aysan wax cunayn gaar bay wax u karsanaysaa arrintan laga soo sheekeeyey waa dad kala kala qorsho ah oo kala dab ah oo qof kasta wixiisii diyaarsanaya fain kaanat kadalika haddii ay sidaa tahay oo la- wada joogaan oo wax wada karsanayaan saqadat nafaqatuha waayo oo maxay tahay middaani taa hore markuu soo sheegay oo hadda wahada walilcursaa raashinka loo soo qaybshay walilcurfi aharun kabiiru fi taxdiid الnafaqa xasba الzamaani wاlmakaani wاlaxwaal wahada kuluhu إidaa lam takun musaakinata lلزawji wata'kul macah waaya gaarkeeda wax u karsanaysa waaba ka maqanya saasaa raashinkii marka ninkaa hodankaa kaa dhexdhexaadka kaa faqiirka loogu qaybiyey hadday wax wada karsanayaan wixii bay isku darsanayaan fain kaana kadalika saqadad nafaqata koombooyin gaar loo siinayo loogu miisaya ma jiraan wey lama wada joogaane saas xaashiyadana intaa ka fiir ku leeyahay ayib waxaa soo haray wain kaanad gabadho hadday tahay miman gabar yukhdamu miluhaa iyadoo kale loo shaqeeyo loo khidmeeyo waxa weeye gabadhanoo kale waa loo shaqeeyaa nooceeda facalayhi ikhdaamuha u shaqaynteeda ku waajibay inuu ikhdaam cid u shaqaysa u sameeyo dus isagu shaqada qabanay ikhdaamuha baa laazima waxa weeye dadkaa kala duwan waxa weeye meel ama magaalo ama makaan dumarka xaasaskaa loo khidmeeyo oo loo shaqeeyo waaye shaqaala loo qabto gabar u shaqaysay wixii la mida gabadhan nooca iyo qoyska iyo dadka ay ka dhalatay mansabka ay joogto waa dadka loo khidmeeyo oo loo shaqeeyo waaye dabaqaadka dadka madaxda iyo dadka kale oo la- maarata manaasibta kala jooga iyo dadka noocaas kale waxaa laga yaabaa guryahooda intaad ka shaqeeyaan cunada kariyaan wax kasta sameeyaan een, dadkii qoyska lahaa aysan qaban howlahaas Mhm. ana iyagii baaba haddii la doono la waardiinaya lala socdaa kadaa fulaan waxa weeye xaafadiina sidoo kale looga shaqeynaya hadday noocaas tahay iyana waa sidoo kale waase in dalaba dalik hadday arrinkaa codsato liannahum min al waxay ka mid tahay cushrati bilmacruuf cishro wanaagsan dhaqanka wanaagsan oo la yidhi si wanaagsan kula dhaqma bay ka mid tahay in loo keeno dadkaa u shaqeynaya ama qofkaa u shaqeynaya waaya marka baabkani waa baab muhiim ah weliba waxa weeyaan gabadho hadday naashiso noqoto gurigii bay ka tegaysaa idan la-aan ama ninkii baysan isku ogolayn ama waa mid yar ama xaj iyo cumri iska aaday ninkiibaa u idnay ha aadee laakiin xajkii cumra cumradaas iyadaa qaradkeeda iyo danteedii hawsheedii soo qabsanaysa isaga hadda dangaara ugu jidha ma jidho hadduu laakiin wada safar yihiin nafaqadeedii sidii bay u leedahay xajkii bay wada aadeen ama cumradii biilka qo- gabadha haddii uusan muddo bixin ninku waa deyn ay ku leedahay waktigii baa dhaafo bil hebel waa lasoo dhaafay isagoo aan wax bixin ha lasoo dhaafo laakiin wixii way ku leedahay laakiin way bedelan kadhaa buu ku leeyahay kitaabku waxay dhihi kadhaa raashinkii waxay igu bedeshaa lacagtiisa ii keen ama dhar iiga dhig ama waxa kale iiga dhig nooc kale ka dhigan kadhaa waay cunadii iyo iidaankii gabadha markii loogu geeyo weelkii la isticmaalay wax lagu karsanayay wax lagu cunayay wixii o dhan waa la geynayaa aradbixii waa la bixinayaa gogashii waa la bixinayaa adawaadka iyo aalada dadku isku nadiifiyaan ama ku qubaysaan ama waa la bixinayaa gurigu isagu kuma jiro gurigu waa waxa weeyaan waa imtaac haddii wakti dhan uusan guri u kirayn gurigii kiradiisii gurigii waa lagaa rabaa la dhihi maayo lasoo dhaaf waktigii waay naashisnima hadday dhacdo maalintaa biilkeeda waa dhacayaa lixdaa bilood ama xilligaas fasalkaas aradbixiisina meeshuu ka baxaya ayib maalin kasta biilkeeda iyo habeenka ka dambeeya waa la bixinaya raashinkii hadduu shiidid rabo iyo cajiin rabo ama kimisayn rabo waa loo diyaarinaya waa la siinaya hilibki iyo qudaarti waa la bixinaya ayib waxaa kaloo ka mid ah dharka la bixinayo xilli baa qabooba jira waxaa loo baahanayaa fanaanad axmeediya iyo jaakada iyo dhar ad adag xillina kuleyl baa jira waqtigii la socotaa arrintu waay guri u laaqa la dejinaya hadduu doono ninku guriga cayriyaha lagu siiyo ama hakirayso ninku hadduu cayr yahay markaynu nir cayrnimada waxaa la fiirinaya waag kasta subax markuu beriyey inuusan waxba haysanayo in kale waagu markuu beriyey waay ninka laakiin waajibkuma aha waxyaalaha uduga iyo carafta iyo barafuunada inuu keeno daawo inuu gado haddii xataa la jirado takhtarka kharashkiisa inuu baxiyo waa wanaag kale oo inuu sameeyo ay tahay laakiin waajib saaran ma ah diibka iyo udgoonka isagaaba u baahan marka maxaaba lagu waajibaya hadduu u baahan yahay isagoo ha keeno isagaa laftiisaaba u baahan inuu xaafadda yaal kow daaweyntana gabadhan baa lagu daaweynayaa ayib waxa weeyaan gabadha xaaska lafteedu inay ninkeeda u shaqayso ama guriga ka shaqayso ya khasab kuma ah waa dayaano iyo wanaag iyo sharaf iyo qiimo inay saa samayso waay intaa markuu inoo sheegay wuxuu yidhi waydaa acsara markuu ka cayroobo ninkii gabadha qabay xaaska qabay binafaqatihaa nafaqadeeda iyo biilkeeda hadduu ka cayroobo falahaa gabadhii waxaa u bannaan fasku nikaaxi nikaaxii fasakhidiisa wakadaalika waxaa la mid ah in acsara hadduu ka cayroobo bisadaaqi sadaaqi buu mucsir ka noqday meherkii qabla dukhuuli intaan reer kuwa aqalgelin uu meherkii xataa awoodi waayo waa laba masalo muhiima waxa weeyaan gabadha haddii ninkii biil laga waado way fasakhan ka dhaawaya masalada hore rawa daaru qudniyu can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala اllahu alay slam qaala fi rajuli nebigu ninkii wuxuu ka yihi laa yajidu aan helay maa yunfiqu cala mraati xaaskiisa wuxuu siiyo yufaraqu beynahumaa bay nebigu yihi waa la kala geynaya hala kala kaxey maxaa yeelay waxaa loo kala kaxaynayaa arrin baa jidhex cunnada iyo iyo dharka dee qofka jirkiisu ma ma ma dhaqnaanayo hadduusan waxuu qofku nolol helin de ninkii waa laga waaya nolosha iidaanka haddii la waayo waa la noolaan karaa guri haddii la waayo waa la noolaan karaa shaqaale haddii la waayo waa la noolaan karaa laakiin wixii afka la gelinayo la cunayay haddii la waayo iyo dharku waa khatar labadaas yaa nikaaxa fasakhaya dumar waxay is leeyihiin waa fasakhanayaa fasakh ma ii bannaan yahay yaa fasakhaya qaadi baa fasakhi kara wadaad meel loogu tago masaajidka inta loogu yl sheekhu hebel iyo hebelaayo kala fasakh ma samayn karo ma qaban kara hawshaas yaa fasakhi kara qaadi waaye isaguna waa inuu hubiyo siday gabadhu sheeganayso in ninkaani biilkii waayey biilkii uu bixin waaye maaha hadduu isagoo xoolihii haysta bixin waayo oo diido waa gaar ee waaba uusan haysan ayib saddex beri baa qaadigu siinayaa dadku shareecada ay dhahaan way soomaalidu saddex beri baa loo kaadinayaa inuu biil ka bixiyo xoole helo haddii ay fasak u dhaco labada qof waa kala tage gabadhii meherkeediiba ba awoodi waaye markii lagu xirayo bu meherkii ken bay tiri la waa u banaan tahay ilaa laga yaaba inay cilmi lahayd meherkii ken bay tiri so maba heli karo ma hayo waxba ma hayso yana waa faskan ka dhaca saas si loogu xiray waaye marka marka horeba qofku wuxuu ogyahay inuusan weliga bixin karin inuu meherka laga dhigo maaha intaasoo kun ku nikaaxay intaasoo kun intaasoo kun hadduusan ogyahay inuusan had ilaa waxaan waa xaq lagu leeyahay inuu bixiyaana laga rabaa waxaa laga yaaba inuu is leeyahay meherka de cidna ma bixin doontid taas waa dembi waa xaq lagu leeyahay wuxuu bixin karo waa inuu marka horeba uu wax ku mehersado waaye faslun haadaa faasilun weeye wuxuu ka hadlayaa fi lxadaana xadaana waxaa la yihahda hadda soomaalidu waa baratay siyaalo kale u isticmaalaan caruur la xadaanaynaya xadaana xadaana laga hadlaya waa caruurtii laftoodii waidaa faariqa rajulu ninku marku faariqo zawjatahu xaaskiisii ay kala tagaan walaxaa lahu minhaa iyadana uga ahaaday waladun ilmo ilmay u dhash waana kala tageen waa isfureen wey fahiya iyada hooyada ah baa xaqu ku xaqnimo badan bixadaanatihi ilmaha yar weladka xadaanayntiisa iyo xanaanayntiisa ilaa sabci siniina ilaa toddoba sano uu ka gaaray iyadaa u xaq leh waay ilaa toddoba sano uu ka gaaray ilmaha haddaana maxay tarto waa qofaan arrimihiisa ku filnayn in la tarbiyeeyo wixii dhibaya laga ilaaliyo wixii wanaaga loo sameeyo waaye kharashka xadaanada yaa bixinaya ilmaha yar hadduu xoolo leeyahay xoolihiisa laga bixinaya hadduusan xoola lahaynna qofka biilkiisa ku waajibay baa bixinaya waaye weladka wiil iyo gabar ku doono ha noqdo hooyadaa ku xaqnimo badan hooyo haddii la waayana hooyadaas hooyooyinkeed markaa kabacdi baa aabbuhu imaanayaa aabbe markii la waayana aabbaha hooyadiis iyo hooyooyinkeed waaye awow waa ku xigo awowihii aabba dhalay weeye qaraabadu say u kala sokaysaa laga dhigayaa saasaa lagu wadaya laba hadday sinaan dadka waxaa ilmahan ugu dhow walaashiis iyo walaalkiis gabadhaa la xijinayaa iyadaa sabir badan iyadaa waxa u baahan yahay arkid badan hadday laba walaalaan laba nin oo walaalaa ama laba gabdhoodoo walaalaa noqdaan ilaa gabar iyo gabar ba isleeyihiin iyo nin iyo nin maxaa la samaynaya uqraca baynahuma waa loo qori tuuraya saamigaa laga ridayaa meesha ilaa toddoba sana hawshaa la wadaya ayib inta ilaa aysan guursan nin kale hooyadu inay hayso baa u xaqnimo badan haddii xataa ninka ay guursatay yahay kii wiilka lafti ilmaha laftiisa xanaanayn lahaa dee waa wareerkii isku yimidba waaye shuruud toddobaa baa marka imaan doonto oo laga maarmaan ah marka xabaanadaas ay saa noqonayso rawaa abu daawuud wakayruhu can camr bni shucaybi can abihi can jaddihi radia allaahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu calayh waslm nebi maxamed jaaathu waxaa u timid imra'atun haweeney faqaalad waxay tihi yaa rasuula allah ina banii haadaa wiilkaygan kan ah kaana wuxuu ahaa badnii calooshaydu lahu wiilkan wicaan weel wiilkan anaa dhalay calooshayda baa waxay u ahayd weel waa meeshuu kasoo dhashay calooshaan ku qaaday weeye wathadii naaskayguna wuxuu u ahaa lahu wiilkan siqaa'an sibraar weelka uu nuugayo naaskaygaa u ahaa waxijrii dhabtayda iyo bowdyahayguna lahu wiilkan xiwaaan dumid buu ah waina abaahu aabbihiisna dallaqanii waa i furay wa araada wuxuuna doonay aabbihiis an yanzicahu minii inuu iga qaato hadda wiilkaa intaa ka soo maray inuu hadda iga qaato wiilkayga isii buu leeyahy iyaduba waa wiilkeedi nimankaa iska dhahay ilmahayga isii wiilkayga isii iyaduba waa ilmaheedi faqaala lahaa rasul lahi nebigu gabadhaa wuxuu ku yihi sal ly slm anti adaa gabar yahay axaqu bihi ku xaqnimo badan wiilkaada maa lam tankixii intaadan guursan nin kale haddaa guursatid dee isaga ha qaado haddaa guursati soo maaha isagaa ku xaqnimo badan waay marka toddoba sano haddii maamadii iyo hooyada saa u hayso uma yukhayaru ilmaha yar baa la doorgelinayaa beyne abawey labadii dhashay aabihii hooyadii toddoba sano markuu gaar caqli buu leeyahy waa markii salaada lagu la amreeyey oo hadduu toban gaara lagu uleynayey kaasaa waxaa leeyahay dhagayso kanna waa aabbaha tanna waa hooyada kala dooro kaar doonti raac kee raacaysa fa ayuhumaa koodii ikhtaara uu doortaa sullima ilayhi loo dhiibayaa lagu sallimayaa lagu wareejinayaa waaye ka allaale kuu doorto baa loo dhiibayaa ayb marka aabbuha wiil buu ahaa maalan aabbihii buu doortay hooyadii hadday hadba reerka soo booqanayso oo ilmaheedii soo fiirinayso wiilkeedii aabbuhu ma diidayo waxaase ka fiican in isagu kaxeeyo oo soo tuso gabar baa aabbo dooratay waaya waxay tiri hooyadii baan aadayaa soo fiirinayaa wuu u diidayaa sababtu waa maxay gabadha hooyada la xumaynaya gabadhaana la ilaalinaya keligeed baan iska tegayaa meel baan aadaya baa loo diidaya markaasna hooyadaa fiican inay soo tagto gabadheedii u timaado iyadaa qof weyna ayib wiil baa hooyadiis doortay hooyadiis buu habeenkii la joogi maalintiina aabbaha loo geynaya so wax u baro tarbiyada aabbaha la raba inu gacanta ku qabto wax u baro sanca u baro nidaam u baro arrimaha diiniga iyo arrimaha dunubiga u baro ama gabar baa hooyadeed dooratay habeen iyo maalinba hooyadeed hala joogto odaygu isagu ha soo booqdo aabbuhu ha soo booqdo hala ii keena dhihi mayo adigu u tag baa lagu leeyahy ilmihii hadduu haddeer labadii waalid mid doortay hadduu wuxuu awoodaa misna inuu dhaho maya misna kanaan doorta kii uu hadba doorta buu raacaya hadduu dhaho anigu labadaba waa rabaa aabbaha iyo hooyada labadaba waa rabaa isku kay mid a loo qori tuuraya waayo labadaba waa doorta biir ama wuxuu yidhi labadooda midna ma dooran hooyadaa markaa u xaq leh masaladaasna halkaasaa la dhigay waa masalo muhiima xadiidkan qaba marka rawaa tirmidiyu wakayruhu can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam nebi maxamed khayara ghulaaman wiil buu doorgeliyey beyna abi beyna abiihi wa ummihi aabbihii iyo hooyadii buu yidhi waryah mid dooro wa fii riwaayatin cinda abi daawuud wakayrihi ana imra'atan haweeney baa jaa-at timid faqaalad waxay tihi yaa rasuula allah ina zawjii ninkaygi yuriidu wuxuu doonayaa an yadhaba bibnii wiilkayga inuu la tago waqad saqaanii wiilkayguna wuxuu iga soo waraabiyo iga soo dhaamayaa min bi'ri abii cinabata ceelkaa fog oo abii cinaba xataa biyaha waa iga soo dari karaa waa ku nast waqad nafacanii wiilkaygu waa i anfac faqaala rasuul lah yiri sal ly slam istahimaa calayh u qori tuurta faqaala zawjuha ninkeedii baa wuxuu yidhi wiilka aabbihii wuxuu yidhi man yuxaaqunii yaa igula xaqtamaya fii waladi ilmahayga ma ilmahaygaan cid ula qori tuuranaya wiilkayga yaa igula xaqtamaya yaa igu haysta yaa igula xaqtamaya ilmahayga wiilkayga faqaala nebi baa yidhi sal alla alay wasalam haadaa abuuka oryah aabbahaa waa kan wa haadihi tanna ummuka hooyadaa weye fakud qabso biyadi ayihimaa labadooda kaa rabtid oo shita aad doontid kaad doontid kii ka midoo labadooda aad rabtid gacanta qabso waa garanaysaa niyadaada wixii la jira in hooyada gacantiisa qabsado lanna waanu soo korisay waanu xodda waa u shaqeeyey ninkaana waa ninkaas hadalkaa ku hadlay fa akhada wiilkii biyadi ummihi hooyadii gacantiisaba qabso fandalaqad bihi halkaas kala baxda meesha xoog weyni ma jidhay anaa adag iyo xoog ma wax ku helayaa nebiga hortiisa baa la fadhiyaa halkaasu u raaca bes ma hadli karo aabbo nebi maxamed baa meesha jooga calayh salatu salaam ma taqaanaa bir abi cinaba waa birun mucayanun waa ceel mucayanoo gaar ah والظاahiru sida muuqataa الظaahir أنhu kaana eelku inuu ahaa wey fي makani baciidi meel fog wahiya tacni iyana waxay uga jeedaa ana waladaha qad kabira wiilkayga waa weynaaday wa asbaxa wuxuu ahaaday yastadiicu mid awooda alqiyaama inuu uqumo bimaa yanfacuhaa hooyadiis waxa anfacaya bacda an qaamat inta iyana u soo istaagtay u soo qumtay oy ka soo baxday bitarbiyati wiilke tarbiyantiis xayu kaana sagiiran waagii hore wiilkeedu yaraa bay hawl ka soo madha soo tarbiyas waaye markaasoo laa yanfacuhaa waaye bishayin wiilkuusan waxba u tari karin istahimaa waxa weeye iqtarica u qori turta man yuxaaquni waxa weye yukhaasimuni yaa igula doodayo igala garamaya igula murmaya wiilkeyga wa sharaa'idu lxadaanati xadaana shuruudeedu sabcun waa toddoba alcaqlu waa inuu caqli jiro qofka ilmaha haynaya waalxuriyatu xornimo wadiin waddiinu diin waaye waaye bimacnaa an yakuuna alxaadinu musliman diin waa inay jirto qofku xanaanaynaya muslim waa inuu yahay in kaana almaxduunu kadalika kan la xanaanaynayo hadduu muslim yahay meel halkaanoo qola furatoo markas iyo tarbiye iyo kullej gaalo ah ilmihii muslimiinta in la geeyo maaha waaye waxaa kaloo shardiya walcifatu dhowrsoonaan iyo walammaanatu ammaano iyo waliqaamatu nagaadi waa in la nagi yahay meesha haddii midkood safar ayaa baxaysa wاlkhuluwu waatan waa ka khaali noqoshaa shardiya min zawjin haweenaydu waa inay ninka ka khaali tahay ilaa liqowlihi sal sl maa lam tankixi intaadan guursan baa layihi fain ikhtalla minhaa haddii uu dhinmo shuruudda xaggeeda shardun shardi saqadat waa daadanaysaa waa xadaanadii waa dhacaysaa haddii shardi la waayo xadaanadii meesha waa ka baxaysa gaal xadaano loo dhiibi maayo qof waalan loo dhiibi maayo addoon loo dhiibi maayo waa cifo iyo wuxuu jamciyey musanifku ammaano waxay iskugu imaan lahaayeen inuu yidhaahdo cadaalad gabar faas faasiqad ah loo dhiibi maayo aamin lagama aha ilmaha inay wax daran ku tarbiyayso oo hadhow ilmuhu ku raboobo la hooyadu waa maderiso maderisada koowaad ilmuhu ka soo baxo wey inay um ilmuhu xumaado marka lama rabo marka waa in aabbihii hooyuhu nagi yihiin isku magaalo joogaan haddii midkood safar aadaya xaj iyo ganacsi iyo wax la mid a safar dheer iyo mid gaaban kuu doono ha noqdo ilmuhu kan haray buu la joogayaa la safar la gelin maayo waayo haddii ninkaanu dhahom anigu magaaladanba waa ka guuraya gobolkana u guuraya aabbuhu dhaho aabbaha habboon inuu ilmaha la guuro nasabka iyo abtiriskiisaa la ilaalinaya ilmaha yaro aan waxba garanayn hadda waxaa laga yaaba inu hadhow waxba waado aabuhuna midda kale waana idbinayaa waxna waa barayaa biilkana waa bixinayaa waay hadday nin guursato dee ninkaa kale hawshiisa mashquul ku tahay ilmihii waa dhibaatoon karaa laakiin hadday guursato ninkii awalba isba xadaanada wax ku lahaa sida ilmaha yar adeerki ama ina adeerkiis xadaanadii sidayba gabadha u leedahay ninku hadduu raalli ku yahay waay ilmaha la xadaanaynaya waa ilmo yar waa ilmo aan isku filnayn waayahay qofka wax xadaanaynaya waa inuusan qof yar ahayn loo dhiibaya ilmaha muqafil waa inuusan ahayn qof indhala waa inuusan ahayn baras iyo juudaam waa inuusan qabin xanuun aan laga biskoon waa inuusan qabin kas waaa la yihahdaa tb waa la yihahdaa erigan iyo walfaalij qaaxa iyo faalij iyo inuusan qabin waay bacteriyadaas khatarka ah waaye arrimahaasoo dhan bu inoo sheega marka hadduu ilmuhu weynaado isagaaba isku filnaada markaas laakiin inuu waalidka la joogaa fiican u baarinimo sameeyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab aamiin allahuma aamiin ya arxam araaximiin salى اllahu عalيه waslm